ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في سورة البقرة أيام كل حجرني qaybtii allah subxaanahu wa tacaala uu kaga waramayey alinfaaqu fii sabiili illah waxbixinta oo ilaahay jidkiisa wax lagu bixiyo ayaanu ku dhex jirnay marka waxaan soo aragnay hal masal iyo tusaale oo allah subxaanahu wa tacaala uuna siiyey oo masalkaasna dadka muraa'iinta ah munaafiqiinta istutuso dadka ku saabsan oo yani markay dadka istutusayaanna allah iyo yawm alaakhira midna aanan xisaabta ku darsanin oo ilahay dartii aanan u bixinaynin dadkaas matalkoodii iyo tusaalahoodii allah wuxuu noogu soo sheegay qof u maleeyey meel dhagax ah oo ciid kor saaran tahay yari in maaragtay haddii uu beerto inay wax uga soo dhalanayaan oo beer iyo maaragtay miro ay usoo usoo maaragtay uga soo baxayaan qof u maleeyey oo kale buu la mid yahay oo markuu sidaa yeelay roob weyn intuu ku da-ay caradii iyo wixii abuurkii oo watayba banaanka dhigay marka sida qofkaas uu wax la-aan usoo baxay yuusan alla agtiisa wax ajara uusan ku lahayn wax sawaab uu ka helayo ma jirto matalkii koobaad iyo tusaalihii koobaad kaas ayuu ahaa oo darsigeenna xalay ah matalka labaad waa ayadan tusaalaha labaad wey tusaalaha labaad sida aan xalayba soo sheegnay waa dadka ilaahay dartii subxaanahu watacaala wax u dhiibo ibtiqaa'a mardaati illaah ayay wax u bixiyaan almanu waladaana kama dabageeyaan riyaa iyo istutusna waxba uma bixiyaan nooca sidaasa qasadkoodu waxa weeye allah keliya inuu ka raadi noqday wax u dhiibaan dadkaas sadaqadoodu waa maqbuula waana mudaacafa oo waa loo labalaabaa arrintaas ayaan arkaynaa matalka sidaasuu allah u jeeda wamathalu ladiina kuwii xaalkoodii yunfiquuna bixinayo amwaalahum xoolahooda dhiibayo oo markay dhiibayaanna ibtiqaa'a mardaati illaahi allah raadi ahaanshihiisa dalabkeed ay dalbayaan ridahaas u bixinayo darteed ibtiqaa'a mardaati illaah ridaha ilaahay allah inuu ka raadi noqdo sababteed ayay xoolahan u dhiibayaan wa tasbiitan ay tasdiiqan rumayn oo allah ay rumaysan yihiin oo min anfusihim naftooda xaggeed ka ahaatay wax u dhiibayo marka tasbiitan yani culummada bimacnaa tasdiiqan ayay ku fasirayaan waxay yani kaloo ku fasiraan tastasbiitan ay yaqiinan dad maaragtay rabbigooda yaqiiniyey shaygan ay bixinayaanna sawaab inay ka helayaan garanayo sidaasna waa la yidhaahdaa oo masalan cabdullahi bni cabbaas baa macnahaas labadaas yani tasdiiqan iyo wayaqiinan cabdullahi bni cabbaasa ku fasirayo kataada wuxuu ku fasiraya watasbiitan min anfusihim ay ixtisaaban min anfusihim ajar gurasho oo allah ay ka ajar doonanayaan daraaddeed bay u bixinayaan oo markaa waxay la mid tahay yani maaragtay yani xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban taasoo kale bay la macno tahay weeyaan marka ixtisaab iyo ajar weydiisasho oo allah ay su-aalanayaan daraaddeed bay wax u bixinayaan dadkaas matalkooda iyo xaalkoodu ka matali jannatin ka matali zaarici jannatin haddii matalka sida xalan kusoo marnay yani masalka haddaan iska mubtadaysano sidiisa aan ka dhignahay idaafadaas inaan soo qadarno wey ka maali zaarici xabbat jannatin beer nin beertay oo kaloo abuurtay xaalkii buu la mid yahay ama inaan idhaahno yani ka maali jannatinta sideeda aan u dayno idhaahno yani matalu infaaqihim nafaqadooda aw matalu nafaqatihim nafaqada iyo waxbixinta ay bixinayaan nafaqadaas tusaalaheedu waxa weeyaan ka matali jannatin beer oo kale bay la mid tahay labada waataan xalay ka soo hadalnay oo aayaddii maaragtay aan uga soo hadalnay mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fi sabiili illah ka matali xabbatin anbatat sabca sanaabila fi kulli sunbulati mi'atu xabba ayaan kusoo sheegnay marka waxay la mid yihiin kama yani qofkaas wuxuu la mid yahay qof beer abuurtay oo kale uu la mid yahay beertaasoo yani aljannatu waxaa la yidhahda waa albustaan beerta weyn ayaa la yidhaahdaa bustaanka loo yaqaano waa beeraha waaweyn weeyaan beertaasoo weliba birabwatin meel taagsiin ah ku taallo meel sarrayso maaragtay ku taallo weeyaan alrabwatu waxaa la yidhaahdaa almakaanu almurtaficu irtifaacan yasiiran yani irtifaac oo aada u sarreeyo sarrayn aad amaa dhul aada u sarreeyo maaha waa dhul xoogaa sarreeyo oo dhulka godka aanan ahayn ayay beertaasi ku taallaa beertaasoo asaabahaa uu ku da-ay ou asiibay waabilun roog fara badan ou asiibay alwaabil waxaan nidhi maaragtay almataru ashadiid almataru alkaiir ayaa la yidhaahdaa roobka faraha badan weeyaan roob weyn uu ku da-ay taas oo kale ayuu matalkoodu la mid yahay oo markaasi fa aatad yacni ay akhrajat bixisay soo saartay beertii ukulahaa miraheedii soo saartay yacni beertaas markii roobkaa weyn uu ku soo daayay miraheedii bay soo saartay dicfayni labalaab ayay u soo saartay dicfayn marka la leeyahay wa binisbati ilaa hayriha min aljinaani beeraha kale markii loo eego meesha beeraha kale hal sabuul uu ka soo saaro laba laba iyo wax lamida bay soo saaraysaa beerta yani dhulka murtafica ku yaallo fain lam yusibhaa haddii uunan ku di'in beertii waabilun roob weyn hadduunan ku di'in oysan roob weyn asiibin fatalun yani maarata waxa asiibay waa talli wey fadallun baa asiibay yani waxaa loo jeeda fadallun yakfiiha in yar dalliga waxaa la yidhaahdaa yani almatar lkhafiifa la yidhahda roobka yarka ah ayaa dalliga loo jeedaa daxaakoo kale markuu fasiraya wuxuu leeyahay alradaad roobka yaryarka ah ee maarata tashiga la yidhaahdo ama maarata talliga aad tidhaahdid waa isku mid wey haddaunan roob weyn ku di'in xataa oo roob fudud oo ku da-aahi waa ku filan yahay waxbay soo saaraysaa meesha beeraha kale markuu roobku dhulka ka hooseeyaa roobka dalliga markuu ku dao n waxba soo saari karaynin iyada waxbay soo saaraysaa beertaasi weeyaan haddaba masalkan tusaalahan dadkaas mu'miniinta ilaahay dartii wax u bixiyo xaalkooda yacni ajarkooda sida uu mudaacaf ku yahay wuxuu la mid yahay qof beer makaan sare ku taalla beertay laanna dhulka markuu murtafic yahay baa la yidhaahdaa almakaan almurtafic markuu yahay wuxuu ka sarreeyaa yani wuxuu ka qiimo badan yahay dhulka beeraha hoose oo godka ku yaallo waxaa ka wanaag badan beerta xoogaa sarrayso dhulka sarreeya laga abuuro maxaa yeelay waxay leeyihiin roobku waa ku tiro badan yahay aad buu roobku ugu da-a sida uusan dhulka hooseeyo ugu diyin tan roobku waa ku badan yahay midda labaad qoraxdii oo ay maaragtay abuurkan oo u baahnaa wax ka xijaabaya lama arko haddayse god ku jirto waxaa dhici karta buurihii inay xijaabaan maaragtay geedo waaweyn inay xijaabaan wax kastaa dhici karo dabayshii ay u baahnayd ay ku bixi lahayd wax ka hor istaagayahay ma jiro marka sidaa darteed yacni waxa weeyaan way ka qiimo badan tahay beerta godka ku taallo sidaa darteed beeraha yacni maaragtay iyada aan la mid ka ahayn waxay soo saaraysaa markuu roobka ku do-o labalaabkeed bay soo saaraysaa tan labaad haddii roob yar xataa uu ku da-ana laba gooraba way anfacaysaaiyo waxbay waxbay soo saaraysaa weeyaan marka sida beertaasi ay u barako badan tahay baa sawaabtiisa iyo ajrigiisana mudaacaf uu yahay oo u barako badan yahay sidaasaa loo jeedaa fa aatat ukulahaa yani fa aatat ay fa akhrajat wey markii roobka badan uu ku do-o fa aatat ukulahaa miraheedii soo saartay marka alukul waxaa loo jeedaa althamar aladii yu'kala la yidhaahdaa miraha la cuno timaarta waxa la cunayo miraha la cunayo ayaa ukulka la yidhaahdaa weeyaan walidaalika yani caasim iyo ibnu caamir iyo xamza iyo kisaayi oo quraa'da ka mid ihi waxay kaafkoo la godo hamzada markii lasoo godo kaafkana in lala goday kaba sida haddaba aan akrinayno fa aatat ukulahaa la yidhaahdo ukulahaa la yidhaahdo sidaasay akriyaan amaa qiraa'ada naafic iyo ibnu kasiir iyo abu camar kaafka way reebaan oo waxaa la akriyaa fa aatat uklahaa ayaa la akriyaa marka haddaa uklahaa tiraahda iyo haddaa ukulahaa tiraahdaba waa isku macno u wey mirihii un baa loo jeedaa weeyaan labada qiraa'ana waa laba qira'a oo mutawaatiraad garanaysaan weeyaan fa in lam yusibhaa hadduusan ku di'in waabilun roob weyn hadduusan ku di'inna fatallun roobka tixtiixa ah ayaa yakfiiha midka ku filan ah oy wax ku soo saarayso doogu ku dhalinayso kaabaa ku filan weeyaan wallaahu alle basiirun allihii arkayo weeye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan waxa aad camalkiinu ou yahay allah wuu ka warqabaa wallahu basiirun bima tamal bima wallahu bima tacmaluuna basiir waxaad arkaysaan rabbi subxaanahu watacaala wuu arkayaayo wuu ka warqabaa camalkiina dadkii muminiinta ahaayo macnaha waxaa loo jeedaa marna camalka muminka marna ma khasaarayo marna ma halaagsamayo bal allah baa aqbalayo wuu u farabadinayaayo mudaacafo uga dhigaa wuu u barakeeyaa qof walbaba camalkiisa hadba sida uu camalkiisa yahay buu rabbi ugu barakeynayaa waxa barakada keenayna waa ikhlaaska wey ilahay dartii oo qof wax u dhiibo ayaa maaragtay barakadaasi keentay weeyaan أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار مثل كي سدحادنا وكنوي تصاليه سدحاد يعني قف كان وحو أبحنا يا حوله سا الله درتي وأبحنا يا الله دراتي أي حوله أديبيا لكن مركو أبحيو وحو الراعية وحقبه وعمل كيسا صدقنا برينيو ayuu raaciyaayo almanu waladaa uu ka mid yahay inuu ammaan yani ku galladaysto qofkii oo yidhahdo saa iyo saas baan kuu galay inuu dhibo oo kelimaad qofkii dur dur u geysto ou kadaba ka dabageeyo iyo wixii lamida buu samaynaya kanna masalkiisu waa kaas weeyaan qoladaasaa loo jeedaa weeyaan marka masalka la sameeyey waxa weeye wuxuu rabbi ka dhigay nin waayeela oo da' joogo ilmo yaryarna leh oo markaa beertii ay usoo baxday markii beertaasi inay miro keento la rabayna dabayl oo dab wadata intuu u timid naar wadato bay gubtoo eber ka dhigtay beertiisii baabi'isay marka waxaa iskugu darsamay da'dii oo isagoo qof weyn ahoo aanan tacban karin ilmihii oo yar yarahoo siqaar ahoona weli aanan tacabkii iyo kasab aanan heli karaynin xoolihii oo dhaafay oo faqri ou la yimid xalkaasoo kale la mid noqonayo marka haddii sadaqadaada almanu waladaa aad raaciso ood ka dabageyso ama wax un camalkaadaas buriye aad ka dabageyso noocoo doonaba ha noqde noocaasoo kale maalintii aad ugu baahido badnayd oo qiyaamaha ahaa baana waxba ka helaynin oo wax ajriya iyo tawaab alla uu kaa siinayo aynan jirin weeyaan maxaa yeele qofkan waayeelnimada markuu yahay owlaad yaryarna uu leeyahay aad buu ugu baahi badan yahay maaragtay wuxuu helo ilmihii ku kas maaragtay ku ku irsaaqo uu siisto aad buu ugu baahan waana waaye waa dhaafeen weeyaan marka xaalkiisu sidaas uu la mid yahay ayawadu ma jecel yahay axadukum idinka midkiin ma jecel yahay yani ma doonayaa wey alwaddu waxaa la yidhahdaa ama alwaddu waxaa la yidhahdaa alxubu lishayi maca tamanii shayga oo aad jeceshahay adoo weliba tamani iyo maaragtay rajo badan ka qabo aad shayga jeclaata baa la yidhahdaa wuddiga sidaasaa la yidhahdaa أيود ما جعليه أحدكم إذن كمد إذن كمده أن تكون إني أحاط له أحد كاسي جنة أي بستان بير وين إني أحاط ما جعليه دار تاسو من نخيل تمر أه وأعناب عنب أه تمرتاس هي عنب كاسو تجري أي سعوته من تحتها أي من تحت أشجارها جيرها فوستو أي سعبان الأنهار وبياش أي سعبان oo dhul maaragtay yani beer aan biyo la-aan haynin aho biyaheedii waraabkeedii haysato weeyaan lahu qofkaasina uu leeyahay fiiha beerta dhexdeeda min kulli samaraati miro kasta kulligeed xaggooda oo nooc ka haysto nooc kasta oo miraha baxo dhulka ka baxana ay dhexdeedu tahay laakiin samaraadkii kale lama magacaabin waxaa la magacaabay oo keliya يعني النخيل والأعناب النخل والعنب لبدا صار الشيء marka culimadu waxay leeyihiin yani wakhusa haadayni bidikri waxaa keligood loo soo saaray magacyahooda loo sheegay lisharafihimaa yani inay ka sharaf badan yihiin maxaa yeele waxay leeyihin liannahumaa min anfasi maa yakuunu fi lbustaan waxyaalaha beeraha waxa lagu abuurta kuwa ugu nafi ugu wanaaga badan ayay ka mid yihiin kuwa ugu wanaaga badan timirta iyo cinabkaa ka mid ah weeyaan fawaa'idooda aaday u tiro badan tahay marka sidaa darteed baa magacyahooda loo sheegay mirihii kalena aanan la sheegin magacyahooda nooc kasta oo miruhu ay leeyihiinna ay beertaasi ay ka baxayaan wa asaabahu weliba uu qofkii beerta iska lahaa ou asiibay alkibaru da ay asiibtay wey weynin ou asiibay da weynin yacni qof waa yeelo ou yahay وأصابه الكبر يعني الدأوي مارت كبر السن بقى أصيبي ويا وأصابه الكبر يعني وقف مارتي دأني سآل ويناتيو أنا محكس بن كرينينوي وله أسجن أوليه ذرية عرور أوليه عرور تاسو ضعفاء قوة هكذا يعني صغار هو يريرة وأنا محكس بن كرينينوي لا قدرة لهم على الكسب ما أولي كلام إني شقيستان وحكس بغا أساقهم بيحكسوا بيا هرتاس أساقوا وايلا المقون أي يريريهين بيرتا عنب كاس إيه تمرتا إيه مراها كلا الدوان أي كبا حيان بيغو اسكبح قلقليان أو هيستو قفكين مجعليه أركاس إنه هو أهاتويا وكل كاس فأصابها بيرتي أو أصيبي إعصار يعني دبيشة تلوليها اللي يرهده يا أصيبتي إعصارك يعني وحا اللي يرهده مركي علماء التعريفين يال الريح الشديدة الهبوب التي تهب من الأرض إلى السماء كالعمود يعني مارت الدبيشة مركي سعطساك هذا وريلته وعرض إيه مارت انتقى دقشنك سيدا وريلتي هذا إرك أدو ديراته تاسا وحا اللي يرهده إعصارك تاسا لوجي ذاويه marka soomaaliga taluuliya lagu yidhaahdaa kaasoo kale yani maaragtay uu asiibay fiihi dabaysha dhexdeedana uu ku sugan yahay naarun dab uu ku sugan yahay dab bay wadataa keligeed maaha marka ay yani dabkaas dabayshii wadatay ay asiibtana faxtaraqat ay gubatay beertii oo ay baaba'day eber noqotay miraheedii wixii oo dhan ay baaba'een qofkiin noocaasoo kale inay u ahaato ma jecel yahay waa maya wey qofna ma jecla sidaa darteed camalkaaga iyo sadaqadaada haddii aad wax buriyo sida almanu waladaa oo kaleeto aad ka nabageysaa yacni beertaa sida dabka uu baabi'iyey bay camalkaagii iyo sadaqadaadina iyo ajrigeeda u baabi'inaysaa weeyaan saasaa loo jeeda kadalika yubayinu allahu lakum alaayaati lacallakum tatafakkaruun سيدة إمام البخاري في صحيحه وكورنا علي بن عباس رضي الله عنهما وحولية عمر بن الخطاب أي وحويري يعني عبد الله بن عباس وحولية قال عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وحويري يوما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا أصدقوا أصحاب النبي قال الله يا عمر وقت أمير المؤمنين كأها أي وحويري في من ترون هذه الآية نزلت يا أبو أركيسان aayaddan inay kusoo degtay yaad u arkaysaan qof kebaad u arkaysaan inay aayaddan kusoo degtay markaasi saxaabadii waxay yidhaahdeen yani allahu aclamay dheheen aayaddaana u akhriyay ayawadu axadukum an takuna lahu janna ayuu akhriyey allahu aclamay dheheen cumar markay allahu aclam yidhahdeen wuu xanaaqay aada uga carooday markaasu wuxuu ku yidhi quluu naclamu aw laa naclam ilaahay inuu og yahay waad ognahay laakiin idinka inaa og tihiin inaadman ogeyn ma naqaano iyo waa naqaanaa idhaahda labadaas midkood taha markay hadalka intaa yidhaahdeen ayaa cabdullahi bn cabbaas hadle wuxuu yidhi fii nafsii minha shayun ya amiira almu'miniin aniga naftayda waxbaa ku jiro oon hadda waxbaan dareensanahay wuu yani wuu ka khajila xoogaa inuu sheegta buu ka khajilaya markaasuu yidhi naftayda waxbaa ku jiro macnadaan qalbigay ku jiro oo aayaddaasi markaasuu cumar ku yidhi yabna akhii qul walaa taxqir nafsak dheh buu yidhi walaalkii inankiisiyo naftaada ha xaqirine sheeg waxa qalbigaada ku jiro ku hadal markaasuu wuxuu ku yidhi cabdullahi bn cabbaas baa wuxuu yidhi darabat matalan licamali aayaddan tusaale bay samaysay camal bayna u samaysay buu yidhi markaasu cumar wuxuu yidhi wa ayu camalin camalka ay samaysay waa maxay buu yidhi aayaddan camalka ay tusaalaha ka dhigtay waa maxay markaasuu cabdullahi bn cabbaas ku celiyo yidhi darabat matalan licamalin licamalin buu yidhi camalay u samaysay cumar markaasuu hadalka usii wado wuxuu ku yidhi waxay matal u samaysay لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم يبعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله يعني وحو ليه تصالح آيدا أي سميسي من غني أهو حواله oo taacada ilaahay kusku camal falo taacada ilaahay sameeyo marka soo u taacaysanaya baa shaydaan ilaahay kusoo diray subxaanahu watacaala shaydaanka markuu usoo diray baa shaydaankii waswaasiyey markaasuu taacadii ka wareegtay oo macaasi la yimid macaasi buu sameeyey ilaa camalkiisii uu baaba'o eber uu ka noqdo marka yani nafaqadii way tahay aayaddani oo tusaalihii saan usoo sheegno wey laakiin xadiidkaas wuxuu tilmaamaya inayba nafaqada ka caamsan tahay camal khayr kastoo qofka uu samaysto soo u samaynayo haddii camalkii khayrka ahaa ou ka tago macsi oo ku bedelaa inuu acmaashiisii khayrka ahayd ay burburayso eber noqonayso uu burayo ayuu maaragtay u deliishanaya marka khayr kastoo uu qofku sameeyo hadduu shar ka dabamariyo iyo macaasi khayrkaadii yani maaragtay dhib uu gaarsiinaya weeyaan kadalika sidaas oo kale ay kamaa bayana yani mila dalika albayaani caddaynta uu rabbi subxaanahu watacaala oo axkaamtiisa iyo awaamirtiisa iyo nawaahidiisa iyo amtaasha iyo tusaalaha uu noo caddeeyey buu yubayinu allahu allah uu caddaynayaa lakum idinka idiin caddaynaya haddaa mu'miniintii tihiin alaayaati aayadaha uu idinkugu caddeeya awaamirtiisii nawaahidiisii yani tusaalihii waxaa laidin maarata axkaamtuu jidaynayo kulli aayaadkiisa sidaas buu rabbi idinkugu caddeeya maxaa laydinkugu caddaynaya lacallakum tatafakkaruun likay tatafakkaruuna watactabiruun inaad yani cibro qaadataan ood aayaadka fahamtaan oo aad ku camal fashaan darteed ayuu rabbi subxaana watacaala amtiyaasha idinkugu caddeeya tusaalaha idinkugu sheegaa weeyaan marka tusaale markii la keeno yaa wax ku qaato dadka mu'miniintaabu wax u taraa wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaasi wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun dadka ahlu cilmiga unbaa garta aayaadka oo ilaahay aayaadkiisa wax ku qaatay iyo amhilooyinkii tusaalaha maaragtay wax u tartaa weeyaan يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه أيضا أيضا ولي إنفاقي وحبحنتي بان كهب لنا وحين نوحة تديسا شيء قال لبحنا أيوه وحا أوياه شيء قال لديبيو وحا أوياه أي أيضا نوحة تديسا waxaa la dhiibayaa kan maaragtay shayga waajibka ah oo haddii aad wax bixinayso inaad dhiibto la rabaa xoolahaada midkooda wasadka ah ee ugu dhexdhexeeya wanaagsan inaad dhiibtaa waa shayga waajibkaa weeyaan haddaad kamaal rabto iyo shayga inaad dhammaystirto iyo darajo sare aad raadinaysana shayga xoolahaada ugu qiimaha badan ayaa la dhiibaa buu qofku bixiyaa markuu ajri zaa'ida uu raadsanayo yani kamaalka markuu doonayana waxa way ikhraaj alcaadi baa la yidhahda shayga ugu sarreeyo xoolahaada inuu qofku baxsado sida saxaabadabu yeeli jireen xoolahooda dhan fii sabiililahi u bixin jireen saasay yeeli jireen waxa weeyaan shayga mamnuuca ah ee la rabin in la bixiyo waa shayga radii'a ah ee xun ayaan la ogolayn shayga xun oo radiiga ah lama ogola inaad dhiibtid ma arkaysaa oon wax uba cid maaragtay wax u daraysa la arag inaad siiso yani taasoo kale baa la diidayaa bay aayadda saasay tilmaamaysaa tafsiirka noocaasana sheekh cabdiraxmaan ibni naasir isacdi ayaa tafsiirkiisaas maaragtay ku ishaaraya hadalkaasi weeyaan marka waxaa la rabaa shayga adiga naftaada aadan qaadateen shayga aada naftaada aadan qaadateen ilaa in daruuro iyo dhibaato iyo xaaje inay kuu geysa mooye si kale aadan ku qaadateen dadka ha siinin wax naftaada aada u diidayso walaalkaa ha siinin taasaa loo jeedaa waxa naftaada aada u qaadan lahayd walaalkaasi waa taas aayaddu waxay ka hadlayso yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumay rumeeyow anfiquu bixiya min tayibaati maa shay wanaagyaalkii bixiya kiisa tayibka ah ee wanaagsan dhiiba buu allah leeyahay subxaanahu wa tacaala min tayibaati maa shay kiisa wanaagsan kasabtum aad kasbateen waxa aad shaqaysateen xoolaha aad idigu soo kasbateen oo shaqaysateen midkooda wanaagsan dhiiba oo bixiya macnaha waxaa loo jeeda waa zakadii wey zakada markaad adiga lagaa soo doono oo ninkii caamilka ah masaaciga la yidhaahda uu kuu yimaado waxa xun un keliya ha soo cine waxa wanaagsan si oo wax ka bixi dhiib weeyaan saasaa la leeyahay min tayibaati maa kasabtum wax ka dhiiba ومما كي حقينا وحكبحيه ومن طيبات ما شيء وناجيالكينا وحكديبا أخرجنا لكم إذنك عن دين صارني أخرجنا عن صارني لكم إذنك عن دين صارني من الأرض لك عن إذنك صارني مركا يعني وحوي مدك هرو وحوي من طيبات ما كسبتم ووحي تجارة بيع البيع والشراء قفكوا كسوا كسبضيبا لو جينا oo maaragtay curuudu tijaarihii iyo wixii lamidka ahaa baa gelaya wa mima akhrajnaa lakum min alardina xabuubkii dhulka ka soo baxay iyo timaartii ayaa la rabaa zakadeedii inaad wax ka dhiibto baa la rabaa weeyaan labadaas baa loo jeedaa marka shayga ugu wanaagsan qofku inuu bixiyo ayaa la rabaa sida allahba uu leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu maa tuxibuun mima tuxibuun yani xataa tunfiquu mima tuxibuun khayr samafal iyo wanaag ma gaaraysaan ilaa aad ka bixisaan waxa idinka aada jeceshihiin ina aada wax ka dhiibtaan walidalika cabdullahi bni cabbaas aayaddaa markuu fasiraayo wuxuu leeyahay amarahum bilinfaaqi min atyab almaali wa ajwadihi wa anfasihi allah wuxuu faray dadku inay bixiyaan maalka kan ugu wanaaga badan yacni ugu qiimaha badan inay dhiibaan wanahaahum can atasaduqi birudalat lmaali wa danii'ihi wuxuu allah ka reebay sadaqadeeda inay ka sadaqaystaan shayga aada u liito oo daniiga ah maalka kan ugu hooseeyo wa huwa khabiiuhu buu leeyahay midka ugu liito inuu bixiyana waa laga reebay maxaa yeele wuxuu leeyahay fa ina allaha ayibun laa yaqbalu ilaa ayiban allah waa alla ayiba wey shayga ayibka ahee wanaagsanna waxaan ahayn ma aqbalo marka inuu wanaagaas shayga fiican oo wax ka dhiibo ayaa la doonayaa weeyaan anfiquu min tayibaati maa kasabtum wixii aad kasbateen kuwooda wanaagsan wax ka dhiiba wa mimaa kii xaggiina wax ka dhiiba akhrajnaa lakum aan idiin soo saarnay min alardi dhulka aan idinkaga soo saarnay oo timaartii iyo zuruucdii xubuubtii wixii lamidka ah wax ka bixiya walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiisa kii xumaa ee liitay bixintiisa aad bixisaan ha u qasdinina wey yani laa taqsudu radii'a wey ka liito oo min amwaalikum ka mid ah ha u qasdinina minhu isaga xaggiisa tunfiquuna aada wax ka dhiibaysaan yani isagaad midka aad dhiibaysaan oo khabiidka ah ha u qasdinina waxaad bixinaysaan midka khabiidka ha u qasdinina baa laleeyahay walaa tayamamuu ha u qasdinina alkhabiisa iyo ikhraaja alkhabiisi ow infaaqa alkhabiisi kan liito oo xunka oo radii'a ah bixintiisa ha u qasdinina minhu isaga xaggiisa tunfiquuna aada wax ka bixinaysaan yacni arrintaas ha samayninina weya khabiidka ha ku gooni yeelinina keliya bixinta waxaad ka liito keliya ha ku gooni yeelinina weliba walastum idinkoo aanan ahayn biaakhidiihi midka khabiirkaahi oo liitaahi kuwa qaata aadnan ahayn ilaa an tuqmiduu fiihi ilaa an tuqmiduu an tuqmiduu inaad ka indhallaabtaan mooye fiihi yacni maaragtay qaadashadiisa fii akhdihi qaadashada aad qaadanaysaan inaad ka indhalaabaysaan ood tasaamux samaynaysaan mooye si kale aydna ku qaadanaynin ha u qasdinina buu allah leeyahay subxaana wa tacaala yacni taasaa loo jeedaa ilaa an tuqmiduu fiihi ilaa aad maaragtay yacni midka radii'a ma qaadanaysaan ilaa aad ka indhalaabaysaan adoo ka indhalaabaya oo maaragtay xoogaa iska qaado un ku qaadanayo sidaasoo kale mooye waxaasoo kale idinkana naftiina aydna saa u ogolayn dadka ha siininina buu allah leeyahay subxaana wa tacaala maxaa yeelay ficilka aqmada waxaa la yidhahdaa يعني أغمض فلان عن بعض حقه أيالي هذا إذا غض بصره يعني هبل منك اللي هذا حقي سقار كميدا بوكتغي هذه أو كإن الله وفرع كقاتوية مرك إلا أن تتساهلوا فيه بالوجه هذا إلا أن أسكفوا بيستان أو أسكت تسامح لان قادة شدي يسموه إيه شكرته إذنكو قادتين يعني نوع سلا سوكراسي اسمه ذاتك هؤلاء قسدنين وهسينين ويا ولا تيمموا أو قسدننا الخبيث كي ليتي منه حوله تنفقون أو حقي سكبحين إيسان أو قسدننا منه تنفقون حقي سادو حكدي بيسان كليها أكو خسننا أكو خسننا أكو قولي لنا ولستم إدنم أحين بآخذيه كوقعتو إدنم أحين يعني كي خبيث كردي ليتي إدنم قادنين إلا أن تغمدوا inaad kuwa indhalaabay ka indhalaabaysaan mooye fiihi ay fii akhdihi qaadashadiisa ma jeclaanin inaad qaadato laakiin dantaa kugu kalifaysa markaas oo kale yaad u qaadatay nooca sidaas oo kale ah dadkaa siininina buu allah leeyahay subxaana wa tacaala waclamuu ogaada ana allaha alle haniyun allihii deeqtoon oo can khalqihi addoommadiisa ka deeqtoon inuu yahay ogaada buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala waa alle hani ah nafaqaadkiina uma baahna ilaahay subxaana wa tacaala radii'a aad bixinaysaan ilaahay uma baahna waa ka deeqtoon yahay weeyaan xamiidun allihii maxmuud ahoo la ammaanay wey oo ammaanoo dhan iska leh wey yacni xamiid bimacnaa maxmuuda waa faciilun bimacnaa mafcuul ayaa la yidhahdaa waa maxay yacni yujaazi lmuxsina afdal aljaza qofka muxsinka ahee wanaagga sameeya jazaha kan ugu wanaag badan ayuu rabbi ku abaalmariyaa weeyaan marka waa xamiido alla maaragtay ammaan leh oo maaragtay sharaf leh weeyaan marka ixsaankiisuna aada u tiro badan yahay marka idiima baahno wey waxaa la rabaa sadaqada ayibaadkiinii inaa wax ka dhiibtaan ashayطaanu yacidukum alfaqra wayamurukum bilfaxshaa'i wallahu yacidukum makfirata minhu wafadla wallahu waasicun caliim dadka inay jidka ilaahay wax ku bixiyaan waxa ka hortaagan waa shaydaan shaydaankuna dadka wuxuu ku cabsi geliyaa haddaad xoolahaagaan bixiso waad faqiiri hadduu dadkaad u baahan marka wax lamid ha bixin hayso waxaada ayuu ku amraya marka shaydaanka wacdigiisa khilaafa baa la leeyahay ashaydaanu shaydaanka yacidukum ay yukhawifukum wuu idin cabsi gelini alfaqra faqri buu idinku cabsi gelinayaa yani haddaa xoolahaada bixiso waad faqiiri buu leeyahay markay wacdigaan hadda waxaan ka dhignay macna alkhawfaan ka dhignay oo idinku cabsi gelinayaa weeyaan oo haddaa xoolahaada bixisaan waad faqiiraysaa buu cabsi kugu gelinayaa wayamurukum wuxuu idin fari bilfaxshaa'i xaaladii foosha xumaydna wuu idin farayaa oo markaa yacni intaa keliya kuma gaabsanaye markuu ku amro inaad nafaqada ka joogsato alinfaaqu fii sabiilillahi inaad ka joogsato markuu ku amro dabadeed buu haddana wuxuu ku amrayaa xaaladaas fuxshigaabuu ku amrayaa xaaladaas fuxshiga ayuu ku amrayaayo macaasidii ilaahay dunuubtii khilaafka rabbi subxaanahu watacaala khaaliqaadiya la khilaafo ayuu ku amraya waxaa yeel waxaa yeelo ku leeyahy ilan tiibaad ku ateecday waxa bixinuu ku yiri markaasaad ku ateecday sadaqadii zakadii lagugula aha dhiibin buu kuleeyahay waad faqiir haddaad dhiibto waad mancisay sadaqadii tatawuca ahayd baad diiday marka waxa aad samayso haddana fuxshigii baa kuu sahlanaanayo weeyaan wixii xumaa oo dhanba macaasida ilaahay ayuu ku farayaa wey wallaahu alle yacidukum wou idiin ballanqaadi inuu idin siiyo makfiratan dembi dhaaf inuu idin siiyo makfiro inuu idin siiyo hadda makfirada maxaa loo jeedaa wa assatru calaa cibaadihi fi dunya waalaakhirati lidunuubihim dadka oo dunuubtooda ilaahay adduun iyo aakhira oo u dhaafo u astiro makfiro wey wuxuu idinkugu maaragtay makfirada idinkugu siinayaa yacni wuxuu allah makfirada idinku siini faxshaaga uu shaydaanka idin farayaahi allah makfiro idin maaragta idiin yaboohayaa meesha uu kan fuxshiga kaa amro allahna inuu dembi dhaaf kuu samaynayo dunuubtaada ku asturayo rabbigaaga aadan maarata tawbadiisa ka quusanin ayuu rabbi ku maarata yani kuu ballan qaadaya weeyaan saas weeyaan makfiratan dhaafid oo minhu alla xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlan dheeraad ziyaado uu ku siiyo ayuu rabbi kuu ballan qaadaya fadliguna waxaa la yidhaahdaa yani waxaa loo jeedaa inuu ilaahay khulfi siiyo khaliif xoolahu baxshay inuu bedelkeeda ilaahay siiyo subxaana wa tacaala yani maarata wamaa anfaqtu min shayin fahuwa yukhlifuhu buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala khaliif inuu idin siiyo khalaf shay bedel ka noqdo inuu rabbi ku siiyo ama adduunka kugu siiyo ama uu aakhare kugu siiyo labadaas ayuu rabbi kuu ballan qaadaya wey wallahu yacidukum marka wacdigan waxaa la yidhahdaa idaa utliqa fi kalaami alcarabi haddiiba wacdi keliya la sheego waxaa loo jeedaa khayrku ku dhaca keliya laakiin haddii la qaydo sida yamuru yani maarata yacidukum alfaqra la yidhahda yacidukum alfaqra iyo yacidukum makfiratan iyo oo maarata qayd loo sameeyo waxaa la yidhaahdaa khayrkana wuu ku dhici karaa sharkana wuu ku dhacaa wey sida aayaddan ay tusinayso wacdigii labada dhinac buu uga dhacay soo ma jeedin yani fakrigii oo sharti ah wuu ku dhacaya makfiradii iyo fadligiina wuu ku dhacaya wacdigan leanna waa muqayad wey waa la xiray laakiin haddii aan waxbaba lagu xirin waxaa la yidhaha khayrka un baa loo adeegsadaa wax kale macno kale ma yeelanayo weyan wallahu yacidukum ashaydaanu shaydaanka yacidukum wuxuu idin idinku cabsi gelinayaa alfaqra faqri ayuu idinku cabsi gelinaya haddaa xoolihiisa xoolihiina bixisaan waad faqiiraysaan buu idin oran wayamurukum wuxuu idin fari bilfaxshaayi xaaladii foosha xumayd oo macsida ilaahay ayuu idin farayaa wey wallaahu alle yacidukum wuxuu allah idin ballan qaadaya oo idin yaboohi makfiratan dhaafid oo minuu xaggiisa ka ahaatay dunuubtiina oo idin dhaafaya weeyaan wa fadlan bedel buu idin siina dheeraad wixii aad bixiseen bedelkeeda ayuu rabbi idin siinayaa weeyaan wallaahu alle waasicun ay haniyun allihii deeqtoon wey ama waasicun ay waasicu lfadli fadligiisa mid oo weyn yahay wey fadligiisa waasaca allah subxaanahu wa tacaala caliimun allihii og wey oo allah wuxuu og yahay biman yastaxiqu lmudaacafata min alcaamiliin dadka mutaystay in loo laablaabo ajrigooda loo laablaabaa dadka mutaystay wuu og yahay wuxuu ka ogaya caman laa yastaxiqu dalika qofka aan arrinkaa mutaysanin ayuu rabbi kaga ogaansho badan yahay weeyaan marka alle cilmi leh wey qofka ikhlaaska ilaahay dartii shayga maaragta wanaagsanaa dhiibay yani makfirada ilaahay iyo fadligiisa rajo uu ka qabaa u sameeyana waxa weye allah ajrigaas oo u laablaabaa wuuna ogyahay inuu mutaystay baynamaa kan kale oo rabbi cilmi u leeyahay inuusan mutaysan oo ogyahay marka xadiid oo warinayo ibn abi xaatim tirmidi ou soo saaray nasaa-i sidoo kale uu soo saaray ibn xibbaan fi saxiixi uu kusoo saaray xadiida cabdullahi bn mascuud waxaa la yidhahdaa waa mawquufun cala bni mascuudin xagga lafdigiisa xagga lafdiga waa mawquuf laakiin xagga xukumkiisa waa xukmu marfuuc uu leeyahy xadiidkaas maxaa yeelay shay yani maaragtay qofka uu ra'yi ku ogaan kara kama hadlin cabdullahi bn mascuud shay ra'yi lagu ogaan karo kama oonan hadlin waa shay uusan xataa qiyaas soo geli karaynin weeyaan yani ilaa in waxyi lagu ogaado mooye kaas ayuu ka hadlay xadiidkaas cabdullahi mascuud marka waxay leeyihiin yani laba sanad uu leeyahay sanadka marfuuca ka dhigaayo waxay waa la duraa sanadkaasi waa la naqdiya sanad ahaan ayaa loo radiyaa laakiin sanadka in mawquuf cala bni mascuudin laga dhigaa waa saxiix weeyaan sanadkiisu waa sanad saxiixa weeyaan wuxuu leeyahay yani maaragtay ina lishayطaani lalamatn bibni aadama walilmalaki lamatn فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب فإعاد بالشك بالشر وتكذيب بالحق وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم أيضا سمرك أخري عبد الله سعود حوليه شيطانك وحوليه وسواس لماذا وحال هذا اللمة يعني الهمة والخطرة التي تقع في القلب والله وح قلبك هذا كسر ضعي لما لهذا قلبك هذا وحفي عنه ويكسر ضعان وح شره عنه ويكسر ضعان qalbigaaga marka wixii shar oo soo galay shaydaan xaggii bay ka timid wixii khayr oo qalbigaada lagu afuufo oo qalbigaada ku sharaxmana malaa'igta xaggeeday ka timid saasuu u jeedaa marka wuxuu leeyahay yacni bani aadamka shaydaanku wuxuu ku leeyahay qalbiga uu wax ugu sheego lama uu wax ugu rido ayuu leeyahay buu malakuna sidoo kale lamatan buu leeyahay inuu qalbiga insaanka wax ugu rido ayuu leeyahay markaasuu yihi faamaa lamatu shaytaan شيطانك وسواسكيس وقلبك كوغل ياي فإعاد بالشر وتكذيب بالحق وشر لغو بلنقاضي إيا مارت حق أو لبينيو أو لغو بلنقاضو بين لغو لياي تاسو قلبك شيطان كوغل ديابو وأما لمة الملك ملك وحو قلبك كوغل دي وحويان فإعاد بالخير وتصديق بالحق خير بكو بلنقاضي rumaynta xaqa aad rumaysaba uu maaragtay qalbigaada ku ridaya markaasu wuxuu yidhi faman wajada daalika midda malagga qofka qalbigiisa ka helaahi oo khayrka qalbiga loo geliya falyaclam annahu min allah arrinkaas inuu xag alle ka yimid oo malagga uu kuu soo diray qalbiga wax kuugu riday inuu ogaada baa la rabaa kolkaa falyaxmad illah khayrka qalbigiisa ku dhacay ha kaga mahadiyo allah subxaanahu wa tacaala ومن وجد الأخرى تي شيطان كان نكي قلبك كقشنا مركو شيطان كوساوس يوحن يتكذيب بالحق وحن ذنب الشر وقلبك جوجل ياي وحولي فليتعوذ من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي لا إله كما قنقل الله هنا كما قنقشد باب ربا مركو وحن قلبك هذا وكسور له مركو عبد الله المسعود وحو أخريي أيضا أخريي تفسير كذا واسلا سوريه الله الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الله وسيا الحكمة حكمة وحسيا من يشاء واحد كودونه أو مخلوقي سكمدا أي أيوة الله حكمة سيا ومن أحد يؤتى لسيو الحكمة حكمة قفك لسيرا فقد أوتي قفك سوال لسيي خيرا خير أو كثيرا فربدا أي حق ألا لقسي قفك حكم الله سيويا وما يذكر موانسمو إلا أولو الألباب ذاتك عقلك ساقك أصحك مويه ذاتك موانسمان الله سبحانه وتعالى سدا سولية يؤتي الحكمة من يشاء حكمة المركة محل لو جيدا وقفك دون إلهي أوسينا أيوه قفك دون أو رب سينا ياهي محل لو جيدا يعني عبد الله بن عباس مركو فسريه وحوليه حكمة وحلوجه المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره يعني حلاله وحرامه وأمثاله وحسب بلوجه ذا بأرني قرآنك معرفته سأل قرته قرشد قرآنك معنيه سأل فهمه قفك قرته naasikiisi kii wax nasakhay iyo kan la nasakhay oo kale yaqaano midkiisa muxkamka ahee la sugay midka mutashaabiha oo macnihiisa in la raacraaco aan la ogolayn qofka garanayo kiisa horreeye iyo midkiisa dambeeyo qofka garanayo xalaashiisa iyo xaaraamtiisa qofka yaqaano masalkiisa iyo tusaalihiisa dadka fahmaya kuwaas dadka inta qofka inta ilaahay garansiiyo ayaa xikmo la yidhahda xikmadu waa taas weeye qofkaasaana xakiim la yidhaahdaa weeyaan macnahaas caamka ayuu wuxuu ku fasiray cabdullaahi maarata cabdullahi bn cabbaas ayaa ku fasiray culamada qaar ka mida waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa xikmadani annubuwatu baa loo jeeda nebinimadaa loo jeeda nebinimaa loo jeeda oo waxa weeye yu'ti alxikmata yu'ti nabi yani nubuwata allah wuxuu siiyaa man yashaa qofkuu doonoo nebi ka dhigaayo rasuul qofkii nebi laga dhigaa hadda khayr fara badan ilaahi waa u siiyey waa taas weeyaan macnahaasna qolaa ku fasirayso qolo way iska soo gaabinayaan waxay leeyihiin alcilmu waalfiqhu waalqur'aan ayaa la yidhaahdaa qofka oo cilmiga islaamka shareecada islaamka gartay fiqhigii fahmay iyo diintii fahmay qur'aankii garanayo kaasaa la yidhaahdaa xakiimaa la yidhahda xikmaduna waa taas weeyaan laakiin macaanidaas wuxuu leeyahay ibnu kathiir raximah ullahu markuu ka waramayo wuxuu leeyahay wsaxiixu أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة نبي نمد خاص ما أهم بولي سنة جمهور تأكد تجين يعني ما رأيت إليهين جمهور جمهور العلماء سنة قبان وحوى يقولك ما أهم نبي نمد وحولي بل هي أعم منها نبي نمد ويكعم سنتا حكمة وحا أصوتر النائد باجلي الفقه في الدين أجلي ناسخي وحي أسود ترمين منسوخي مارت أمتاشي حراشي حرامتي فهمي قودي قلي واسد عسولية لكن وحوليها وأعلاها النبوة حكمة وحا أقوس الرأي وحوي نبي لماذا أقوين بولية ساسولية والرسالة أخص نبي لماذا وكسي قولين ما بدنتها الرسول لماذا حيالي يعني رسول كستا يعني وحوجد النبي كستا الرسول معه رسول لماذا سي قولي أسومجد laakiin rasuul kasta waa nebi rasuul kasta nebi buu noqonaya isagoo nebiya buu haddana rasuul yahay laakiin nebi kastaahi rasuul ma aha marka wuxuu leeya war war risaalatu akhasu buu odhanaya waa kasii gooni tahay buu odhanaya weeyaan marka xikmada macnahaas ayay maaragtay yay culummadu ku sheegaan sida ibnu kathiir oo caamka uga dhigay in looga dhigaana la rabaa weeyaan maxaa yeelay yani maaragtay xadiidka imaamu albukhaari iyo imaamu muslim oo warinaya fi saxiixayhima ay ku warinayaan wa imaam axmed ibn xambal fi musnadihi uu ku warinayo nasaa-i ibnu maajahna sunankooda ay ku warinayaan can ibni mascuudin radi allahu canhu cabdillahi mascuudna ay ka warinayaan wuxuu leeyahay cabdillahi mascuud samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam yaquulu rasuulkoo leh baan maqlay buu yidhi laa xasada ilaa fitnatayn xasad say laisku xastaaye ma jiro ilaa laba shay weeyaan yani xasadka looma jeedo zawaalu nicmada kii ahaa looma jeedo inuu qofkan xasadnimo waxaa la yidhahdaa hebel ilaahay wuxuu siiyey inuu ka tirtiro inaad jeclaato hadday xoolo tahay xoolihii ilaahay siiyey inay dhaafaan oo faqiir oo noqdo inaad jeclaatid hadduu cilmi yahay cilmigii inuu ka tirtirmo inaad jeclaatid kaasa xasadka la yidhahda laakiin hadda kaa looma jeedo xasadkan waxay dhahaan culamada alkhibta la yidhahdaa khibto af soomaaliga waxaa lagu yidhahdaa kamasho waa waa kantay baa la yidhahda macnaheedu waxa weeye allah yow hebel waxaa siisaa na isii hebel wixiisa allah u barakeey laakiin wixiisoo kale inaad na weydiisato xasad lama yidhaahdo xasadka waxaa la yidhahda nicmadoo zuushaa la yidhahdaa hebel ilah ka tirtin wixiisa daafi inaad tidhaahdid weeyaan marka wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam laa xasada ilaa fitnatayn laba shay baa qofka la dhihi karaa wuxuu qofka ilaahay siiyey allow yaa isiiya aad dhihi karta ilaahay sii aad oran karta labada shay waa kuwe rajulun aataahu allahu maalan فسلطه على هلكته في الحق من قف إله حوله أسيه أو مركا حوله سي حق كليه كبحيه ذلك لا أنا كبحينين حوله سباطل بانو أليك سنينين يعني ما أردتي جدك إله كبحيه وحقه الرب شرع عليه وقشة كليه كبيبي مركا كاس أردته قف حوله إله سيه هذا خير كليه أليك سنين إله يؤمن إسيسي خيرك وقع أليك سنين وعطيه وعطيه كالتوالي أقول يا أيويا midka labaad waxa weeye warajulun aataahu allahu xikmatan fahuwa yaqdii biha wa yucallimuha qof ilaahay xikmo uu siiyey oo marka xikmadii yani maaragtay yani wax ku kala xukuminaayo dadkii barayo oo xikmadii iyo cilmigii iyo khayrkii ilaahay uu siiyey ayuu baraya marka xikmadaan maxalshaahidkayga waa faqrada dambe xadiidka way warajulun aataahu allahu xikmatan fahuwa yaqdii biha wa yucallimuha marka xikmadu inay tahay shay caama oysan nebinimada keliya ahayn oo qofka aad dhihi karto ilaahay si aad weydiisan karto ayuu xadiidkaasi ku tusinaya weeyaan marka waman yu'ta alxikmata marka xikmada caaman ka dhignay xadiidkaasna waanu tusini waman yu'ta qofkii la siiyo alxikmata xikmo qofkii la siiyaa xikmada shayga la yidhaahdo qofka oo allah siiyo subxaanahu watacaala faqad uutiya qofkaasi waxaa la siiyey yani maaragtay خيرا كثيرا خير آت فربلا أيو ربي سيه سبحانه وتعالى ولذلك يعني قبك حكيم كل هذا فلان رجل حكيم هذا تراضى وحلوجي ذا إذا كان ذا حجة ولب وإصابة رأي يعني قف عقل إلهي سيه وراجح أه يعني ما رأيتي رأيي سنة مركو هذا مصيب أهو أصيبه kaasoo kaleba xakiim la yidhahdo waxa uu aaraadiisa marna aan gafaynin asiibo ayaa xakiim la yidhahdaa maarata xagga luqada lagu yidhahdaa weeyaan wamaa yadakkaru ma waansamo oo kuma waansamo xikmadaas ilaahay subxaana watacaala uu siiyo ilaa ulul albaabi dadka caqliga usaaib caqliga saafiga u saaxiibka ah mooye ulul albaab yani waxaa loo jeeda asxaabu alcuquul assaafiya dadka caqliga saafigaa leh dadkaa mooye dad kale kuma waansamaan weya yani ayagaa mawcidada iyo wanaagga ku intifaaco wey waanada la waaninayo iyo ma maaragtay tadkiirka ayaga ayaa caqligooda weelaynayo hadalkii lagu hadlaybay maaragtay yani yani qalbigoodii ururinaya markaas ku intifaacaan weyaan sida ibnu katiirba uu leeyahay wamaa yantaficu bilmawcidati wاltidkaari إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام يعني وحو ليه قف كلكما انتفاعه وانا ذاتي إلا قف عقل إلهي أوسيي عقل قاسنا خطاب كالقول هذا يكوي لي كحبذي هذا القول هذا معنيه سقاطي أو إلاليي كانوا يعكر وحبك معرفي كما واسم يبولي موعدة تتكاس إلهي حكمة فيه أولو الألباب كأه أيكو انتفاعويا وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم وحي آد بحسان ومن نفقة نفقة وحبحنة نفقة وناد ديبتين وآرا أهي شيء واجبة وشيء تطوع ديبتين وما أنفقت من نفقة أو أمسي نذرتم آن نذرتان شرط بيد عن سمالة نذر بالي هذا oo min nadrin nadar ah yani sharadkii aad gashay iyo nadarkii aad gashay oo tiraahdo lilaahi calaya kada wakada yani in xasala in xasala in xasalanii dalika in xasalanii kada wakada haddii waxa iyo waxa aan helo allah wuxuu ugu leeyahay waxa iyo waxa inaan inaan bixiyo xoolahaas inaan dhiibo maaragtay cibaadadaas inaan sameeyo nadarku waa kaa weeyaan aw nadartum ama aad nadartaan min nadrin nadar aad nadartaan wax alla waxaad samaysaan marka nafaqada aad bixinaysaa wamaa anfaqtu min nafaqatin min nafaqatina la yidhi waa la nakireeyey oo yani min nadrina la yidhi waa la nakireeyey macnaheedu waxaa loo jeedaa nafaqadaasi nafaqa maqbuula wax aad bixinayso mid ilaahay ou aqbalayo ikhlaas aad u bixisay ha ahaato midaadan ikhlaas u bixinine ha lagaa sheego aad u bixisay na ha noqoto midkay doontona ha noqoto nadarkaa mid baatil ah shay baatilaad nadartay ha noqdo ama mid xaq ahoo jiro oo sharci ahoo diina ha noqdee wax alla wixii aad nadartaan labadaba uu ku dhici karaa ama aad bixisaan mid wanaagsani mid xun midkoo doonaba ha noqdee fa ina allaha alle yaclamuhu waa og yahay oo rabbi subxaana wa tacaala cilmi buu uleeyahay waa og yahay weeyaan marka fa ina allaha yaclamuhu waxaa ku jiro wacdun wa waciidunay dhahaan culammada wacdi waa ku jiraayo ballanqaad ha ku jiro iyo wanaag ah ha ku jiro waciid oo tahdiid ah iyo goodi wax la yidhaahdana waa uu ku jiraa oo waa maxay qofka ilaahay dartii wax u dhiibo ibtiqaa'a mardaati illaahi wax u sameeyo nadarkiisa nadaru taaca uu noqdo taaca uu noqdo nadarkiisa fa ina allaha yaclamu allah waa og yahayo wuu ka abaalmarini jazihiisuu siini adduunku ku siina aakhiro ku siina labadaba waa wacdi soomaha waa ballanqaadku qofka sadaqada bixiyo oo aan u bixiyo ikhlaas aanan ku bixinine riyaa naas u bixiyo ha lagaa sheego u dhiibo ama maaragtay dhibkii iyo wixii aan kasoo hadlayna almanna waladaa ku bixiyaahi oo ilaahay dartii aanan u dhiibin nadarkiisana nadaru macsiya uu noqdo kaasna fa ina allaha yaclamuhu allah wuu og yahay wuuna u ciqaabaya weye إما في الدنيا وإما في الآخرة أما أدونك كعقابة أما آخره كعقابة مركا فإن الله يعلمه وناقنا وكجراء وعدقية تهديدنا وكجراء وعيدك أهوية لماذا من رب وأقيا سبحانه وتعالى ويا yani saasuu rabbi leeyahy wamaa lilaalimiina aalimiintii uma sugnaanin min ansaarin kuwa u gargaaro oo ilaahay allah cadaabkiisa ka badbaadiya ma ay laha weeyaan dadka dhaalimiinta wax naasir aho markii ilaahay cadaabkiisa ou geeyey uga gargaari karo ma jiro leanna nafaqadoodii ilaahay jadkiisa uma aynan bixinin nadarkoodii nadar macsiyo noqday ama shirkiba u noqday marka ilaahay dhaalim weeye qofkaana ilaahay cid uga gargaari kartahay ma jirto weeyaan إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ولي نفقدي إنفاق الإنفاق في سبيل الله كجرنا صدقة مركز لبحنا أيوه قابك هدنا الله بحنا أيوه ورب النوشي لما قاب وقوف فرنتها إن صدقة أب مركز بحنا يسموه جيسو قلبي قاعد الرياء ردوس كجرين وي inaad sadaqadan u bixiso dadka ku arkaya aad dhiibto iyo inaad qarsato labadaba waa kuu banaanta marka culammada waxay yidhaahdaan laba shay waa idhaarin kartaa laba shayba sadaqada waa la muujin karaa oo haddaa muujisaa wax dhibo ka imaanaya ma laha sadaqadan u aad diibaysaa haddii ay zakadii tahay oo farad yani shay waajiba ou yahay si dadka aynan lagu tuhmin berrita la odhan war hebel xoolihiisa kama zakeeyey aan laguu odhanin oo tuhmo aysan imaanin inaad daahiriso ood muujisaa waad leedahay markaasoo kale waa kuu bannaan tahay si tuhmada aad dadka uga fogeyso oo nin sakadiisa la baxa aad tahay way kuu bannaan tahay marka labaaday kuu bannaan tahay sadaqadan markaad rabto dadkaas inay kugu daydaan sadaqadaanaad dhiibayso qofkaa miskiinka aad u kaalmayn in dadkii marka ay kugu daydaan aad doonayso khayrka lagaaga daydana inaad iclaaniso ood u dhiibto miskiinkii sida inta u siiso ummaddii kaaga dayato de khayr baad horseeday iyadana waa laguu ogol yahay labadaas waa laba kuu bannaan wey idhaar idhaarinteedii muujinteeda inaad qarisana wayba kasii fiican tahay kulligeed way ka maaragtay haddayba tuhmo meesha jirin mujeda inaad qarsato ood waxaada sir ka dhigatana aad iyo aad ayay u qiimo badan tahay weya taasuu marka allah ka hadlay in tubduu haddii aad muujisaan asadaqaati sadaqaadkii haddii aad muujisaan ood banaanka dhigataan ummaddu idin aragto fa nicimma ay fa nicma ma shay baa nicmo yeeshay hiya ay idhaaru sadaqaati sadaqada muujinteeda la muujiyaa ayaa u nicmo yeelatay weeyaan taasaa u nicmo leh marka fanicimmaada fanicma iyo maa bay ahayd fanicma iyo maa marka labadii niimaa la isku shiday hal niimaa laga dhigay fanicimma shay baa nicmo yeeshay hiya inhaarkiiba maarata u nicmo yeeshay weeyaan muujintii oo sadaqada la muujiyaa ayaa aada u wanaagsanaatay wey maxaa yeelay waxay leeyihin liannahu yarfacu tuhma tuhmadii ayuu kor yeelaa oo qofkaani yani maaragtay zakadii ma bixiyo ummadii ku odhan maysa weeyaan يعني سلاس على ليه فنعم هي وإن تخفوها صدقتي هذه قرسان أو سركة دقتان وتؤتوها صدقتي آتيسان الفقراء ذاتك فقراء هاي باهنا آتيسان وذاتك اسكرع مساكين تهاي أو باهناي فهو أي الإخفاء قرنتي أو قرسان أو سركة كدقتين خير من خير بدن وي لكم إذنكم إذن خير بدن محو إذنك خير بدن من الإظهار موجنت آد موجسان الضناك صادقتين قرنتان آد قريسان أياك خير بدن وي تاس أياك خير بدن فهو خير لكم من أن تعلنوها إن الضناك صادقتان إن قريسان أي صدقة كلسي في عمتها وي marka markaad wax sadaqaysanayso sadaqadaas inaad sir ka dhigato oo adiga rabbigaaga isla ogaataan baa u fadli badan walidaalika ibnu kathiir wuxuu leeyahay aayaddaa markuu ka hadlayo fiihi dilaalatun calaa ana israara sadaqati calaa ana israara sadaqati afdalu min idhaariha waxaa daliil baa ku jira buu leeyahay sadaqada oo la siraystaahi inay ka fadli badan tahay sadaqada la daahiriya maxaa yeelay sababtu waa maxay liannahu abcadu min alriyaa istutuska ayadaa ka fog way ka fog tahay maaragtay oo sadaqadaada isu tusma noqonayso weeyaan markaas wuxuu ka reebay ilaa an yatarataba cala alidhaari maslaxatu raajixa inay arrin ka ratibmato ka dhalato arrin raajixa maslaxa raajixa inay ka dhalanaysa mooye waa maxay maslaxada raajixa min aliqti min iqtidaai innaasi bihi dadku inay kugu daydaan oo sadaqadii kaaga daydaan darteed waa maslaxa raajixa sidaasoo kale buu leeyahy markaa fa yakunu afdal min hadihi alxaytiya markii dhinaca halkaas xaytiyada la fiiriyo markaas idhaarkii mid fadli badan oo noqonaya muujintii haddii aad doonayso dadku inay khayr kaaga daydaan leanna waa maslaxo cadiima oo weyn weeyaan marka sadaqada oo la qariyaa way khayr badan tahay weeyaan taasaa ka khayr badan in la daahiriyo waxaana tusinayo xadiidkii bukhaari iyo muslimba ku sugnaa saxiixooda saxiix yani saxiixoonkooda ku sugnaa abu hureyrana oo nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam nabigeena marka wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam سبعة يذلكم الله يوم القيامة سبعة يذلكم الله في ذلي يوم القيامة يوم لا ذل إلا ذله ما لنت حر أو سنجر إلا ذل عرشه مويه أو حر أي سنجر أي ما لنت تضبا نوع خلقه كاملة حركة إلهي سبحانه وتعالى أي هريسانيا مركب قرح هوس أي كوكا اجتماده oo ay kuu soo dhawaato oo dhididkaada uu ku qaranayo dunuubtaada hadda meeshuu joogo kuu gaarayo maalinkaas dadkaasi ma arkayaan dhibaatada halkaas allah ayay harsanayaan weyaan toddobadaa nooc marka waxaa ka mid ahaa warajulun tasadaqa bisadaqatin faakfaaha xataa laa taclamu shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu yani waxaa ka mid a nin qof nin inaakoo doona ha noqdo qof sadaqaystay sadaqo weliba sadaqadaa aada u qariyey ilaa aysan ogaanin gacantiisa bidixdaahi waxa midigtu ay bixinayso laanna midigtaada wax ku dhiibaysa marka wax sadaqaysanayso yani xataa bidixdaada inaad ka qariso ma dhici karto yani bidixdaada wax midigtaada bixinayso midig midigtaada ay bixinayso bidixdaada waa ogtahay laanna jirkaada inay ka mid tahay laakiin waxaa loo jeedaa sidau qofka ugu sinaysanayo oo usii qarinayo yani lilghaaya qof kale iska daayo jirkaada qaar kamid inaad ka qariso inaad gaarsiisa baa la rabaa sadaqadaas waa sadaqada riyaaga istutuska iyo kulli ka fog qofka inuu si sira u baxsado la doonayo weeyaan marka yani sidaasuu rabbi leeyahay in tubdu sadaqaati fa nicmaahiy waa mid nicmale wey idhaarka inaad muujisahay waa shay wanaagsan weeyaan baa loo jeeda wain tukfuuha haddii aad qarisaan sadaqadii wa tu'tuuha aad siisaan alfuqaraa dadkii fuqarada ahaayee baahna fa huwa qarintaas aad qariseen baa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan maxay idinkaga khayr badan tahay muujinta aad muujinaysaan bay ka khayr badan tahay wy wayukafiru allah wuu dhaafayaa cankum xaggiina wuxuu idiin dhaafi min sayi-aatikum dunuubtiiniiba wuxuu idinkaga dhaafayaa muxuu idinkugu dhaafi biqadri sadaqaatikum hadba sadaqadaada intay tahay ikhlaaskaada intuu yahay baa rabbigaagana subxaana watacaala dunuubtaada kuugu dhaafaa weeyaan ayaa laguugu dayni weeyaan wallaahu alle khabiirun allihii og weeye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan waxa aad camal falaysaan ood la imaanaysa samaynaysaan allah waa og yahay laa yakfaa calayhi min dalika shay-un wax ka qarsoon ilaahay ma jiro subxaanahu watacaala wasayajziikum calayhi wuuna idinka abaalmarinaya allah subxaanahu watacaala weeyaan shaygaas aad samaysateen oo ilahay dartii aad ula baxday ama muujiso ama qarso allah waa kaa abaalmarinayo jazaheeda adduunka iyo aakhare labadaba waad ku heli weyaan ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء أيضا سببت إكسو دكتي سيدا ابن أبي حاتم وورنا أيه عن ابن عباس رضي الله عنه سببت إكسو دكتي وحوليه يعني سنة كي سنة سنة كي ابن أبي حاتمنا يعني الشيخ أحمد محمد شاكر وحوليه وسنة كي سنة صحيحة أول وتصحيحينيا wuxuu leeyahay yani cabdullahi bni cabaas ayaa nebiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam kaana ya'muru bian laa yutasadaqa ila cala ahli lislaam nebigu wuxuu fari jiray asxaabtiisa uu amri jiray inaanan dadka cidno wax lagu sadaqaysan ilaa qof muslima mooye qof kale gaal ah inaan waxbaba la siinin ayuu nebiga amri jiray yani muslimiinta wuxuu dhihi jiray haddaad sadaqa bixinaysaan muslimiinta dad siiya gaalada yaan la siinin buu dhihi jiray xataa nazalat hadihi alaaya ilaa aayadan ay kasoo degto markaasaa laleeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam adiga hanuunkooda shaqo kuma lihid hanuunkooda wax shaqaha ku leedahay male hidaayada ilaah baa iska leh adiga wax gaarsiinaad leedahay dadka inaad xaqa gaarsiiso sadaqadana yani ilaahay dartii haddaa u baxsato gaalka waad ku sadaqaysan kartaa muslimka sidaa ugu sadaqaysanayso yani hebel waa gaal dartii waana baahan yahay waxba ma siinayo waa gaal lagaama rabo hadduu baahan yahay u gargaar gaalba ha ahaadee sii sidaasaa la rabaa tii baa marka nebiga yani lagu canaananayaa buu leeyahay hadalkaas uu yidhi ayay kusoo degtay buu odhan laysa calayka adiga dushaada ma aha nebi maxamedow hudaahum gaaladan hanuunkooda oo islaamnimadii ay qaataan adiga dushaada ma aha hidaayadana waxaa loo jeedaa wa hidaayatu tawfiiqa la yidhahdaa waafajinta iimaanka la waafajiyo wey ma ahan hidaayadii oo hidaayatu dalaala hidaayatu dalaala nebiga waa leeyahay inuu dadka xaqa u cadeeyo oo u muujiya hidaaya la yidhaahdaa maxaa ilaah baa ohanaya wainaka lataxdii ilaa siraatin mustaqiim wadada toosanu nebigu ku hanuuniyaa waa yani waxaa la yidhaha adilaalatu walbayaana la yidhaha hidaayadaas waa cadayn wa laakiin hidaayadan loo diidayo laga anfinayo oo laleeyahay laysa calayka hudaahum waa hidaayat tawfiiq waa midda adeerkii markuu ku dadaalo ku dadaalo la yidhi inaka la tahdii man axbabta qofkaa jeclaata ma hanuunin kartid adiga qalbiga iimaan uma gelin kartid laleeyahay wey hidaayadaas waa midda nebiga loo diidayo laysa calayka adiga dushaada ma aha yani hudaahum hanuunkooda ay hanuunaan adiga dushaada ma aha inay amarkaada qaataan nahyiga qaataan ay aqbalaan iimaanka qalbiga loo geliyo shaqo kuma laha taas maaragtay shaqadaada ma aha walaakinase allaha allah baa yahdiya hanuuniyo man yashaa waxadkoo doona buu hanuuniyaa hidaayada hidaayata tawfiiqa ilaah baa iska leh waa biyad illahi subxaanahu watacaala qofka u gartaba uuna hidaayadaas siiyaa laakiin adiga waxa weeye inamaa calayka albalaagu wa xaqu nnaasi cala alkhayri dadka inaad khayrka u sheegto oo sharta aada uga digto oo xaqa aad gaarsiiso taa unba adiga dushaada ah weya laakiin inaad dadka hidaayata qalbiga u gelisaa wax shaqoohad ku leedahay lama arko weya nafaqadii baa loo soo noqon marka wamaa tunfiquu laakiin wixii aad dhiibtaan oo min khayrin maal ah khayrka hadda maala loo jeeda min khayrin ay min maalin sida cabdullahi bn cabaas uu ku fasiraayo alkhayru almaalu buu odhanaya khayrka maalkaa loo jeeda weya wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min khayrin maal ah xoola ahood dhiibtaan falianfusikum naftiina ayuu usugnaado iska leh weeyaan yani maxaa loo jeeda falianfusikum idinka ayaa ku intifaacaya maalinta qiyaamaha idinka wax idintaraya wax adduunka ku hormarsato maalinka qiyaamahaad heli soo ma jeed maalinta qiyaamuhu rabbi ku siinaya subxaana watacaala weeyaan sida allahba leeyahay man camila saalixan falinafsi waman asaaa facalayha qofka wanaag sameeya asaga unbay anfacdaa soo maa shartuna asaga unbay dhibi tii oo kaleeto weeyaan marka wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum naftiina ayaa ay maarata usugnaatayo iskale wey cid kale ku intifaacaysa ma jirto idinka unbaa ku intifaacay wamaa tunfiquuna maadani waa naafiyo nafyigaana waa bimacna nahyi wa nafyigaa waa bimacna nahyi wey wamaa tunfiquuna yani ma bixinaysaan bimacnaa hadiibinina wey waa bimacna nahyi wamaa tunfiquuna ma dhiibaysaan haddaa mu'miniintii tihiin ila ibtiqaa'a wajhi illah wejigi allah dalabkiisa iyo doonistiisa mooye wax kale waxba uma dhiibaysaan bimacnaa laa tunfiquu ila ibtiqaa'a wajhi illah ha bixinina oo xoolihii ha dhiibinina laa tunfiquu amwaalakum xoolihiina ha bixinina ilaa inaad ilaahay wejigiisa aad dalbaysaan mooye yani wax kale ha ku dhiibinina wey marka waa waa nafyi oo bimacnaa nahyiya loo jeedaa sidaasoo kale weeyaan yani xoolihiin markaa bixinaysaan ilahay dartii ku bixiya laakiin riyaa iyo ha lagaa sheega iyo ha lagu ammaano ha u bixinina sida xasanulbasri uu ku fasirayo wuxuu dhihi jiray xasanulbasri markuu aayadda fasirayo wuxuu dhihi jiray nafaqat lmu'mini linafsihi yani waa midda horeeto wamaa tunfiqu min khayrin falianfusikum waa ujeedaa qofka mu'minkaa wuxuu bixiyo naftiisa iskale buuyi walaa yunfiqu lmu'minu idaa anfaqa qofka muminka hadduu wax dhiibayo ma dhiibo ila ibtiqaa'a wajhi illah ilahay wejigiisa doonistiisa mooye wax kale iyo ribax ilaahay mooye wax kale uu doonaya ma jirto buu ohanaya walidaalika cataa khurasaani isagana markuu fasiraya wuxuu leeyahay yani marka nabiga loo diidayo laleeyahay laysa calayka hudahum walaakina laa yahdi man yashaa yani arrinkaas wuxuu leeyahay yacni waxaa loo jeedaa idaa acطayta liwajhi illaah haddaa ilaahay dartii adiga wax u dhiibto falaa calayka ma kaana camaluhu qofkan aad wax ku sadaqaysanaysaa wax adiga camalka uu samaynaya dusha kaa saaran ma ah ama gaal ha noqdo ama munaafiq ha noqdo si adiga waa qof baahanoo maaragtay maxaa yeelay kullu kabidin ratbin sadaqa dheer kastoo qoyan sadaqaa la rabaa inaad siisid waa la siinayaa weeyaan marka macnahaas ayuu cadaa khuraasaani isagana uu ku fasirayaa weeyaan wamaa tunfiquu wixii aad dhiibtaan oo min khayrin khayr un ah oo maal ah yani xoolo oo baxsataanba yuwafa ilaykum yuwafa waa laidiin oofinayo ajrigiisaa laidiin dhamaystiro isagoo kaamila laydin siini ilaykum idinka wixii yani laidinkama nusqaaminayo wax alla wixii aad dhiibtaan sawaabtiisii iyo ajarkiisii oo kaamil oo mudaacafa weliba la laablaabay ayaad helaysaan marka khayrkan hadda sadaqadii keliya xoolihii keliya culamada kuma fasirayaan waxay leeyihiin alkhayru waxaa la yidhaahdaa huwa kullu maa yasduqu calayhi ismu lkhayri kaa'inan maa kaana wax alla wixii magac khayr ku dhici karoo dhan kelimada tayibka waa khayr wa ma ujeedaa yacni sadaqada xoolaha aad dhiibto waa khayr wa qofka ood maaragtay shafaaco u samaysaa waa khayr wey wax alla wixii khayr oo idil ood samaysid yuwafa ilaykum maalka keliya ku dhici maayo bay leeyihin khayrkaan dambe marka wamaa tunfiqu wixii aad bixisaan oo min khayrin wanaag ah wanaag un aad samaysaan yuwafa ilaykum waa laidiin dhammaystiriyo isagoo kaamila laidiin oofinayaa laidin siinayo wa antum idinkana idinkoo weliba laa tudlimuuna aan laydin dulminaynin macnaha aan laydinka nusqaaminaynin xaqiinna iyo xasanaadkiina aan laydinka nusqaaminaynin sida aanan sayi-aadkiinana ziyaado laydinkugu darin leanna dulmiga waxaa ka mid ah dulmi waxaa noqon karo qofkan khayr buu la yimid khayrkii ou la yimid sawaabtii ou heli lahaa in laga nusqaamiyo khayrkii ou la yimid sawaabtiisa in laga nusqaamiya waa dulmi wey wakadalika shar buu la yimid shartaa ou la yimid wax ka zaa'ida in dusha laga sii saarana waa dulmi wey laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wama allahu yuriidu dulma lilcaalamiin addoommadiisa ilaahay marna ma dulmiyo wamaa rabbuka bidallaamin lilcaliid addoommadiisa ilaahay ma dulmiyo marka waantum laa tudlamuun idinkoo laydin dulminaynin xaqiina laydin siinayo ayuu maaragtay idin oofinaya waxayna idin dhamaystiraya weya للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء مركا أيضا وأنتم لا تظلمون يعني ذاتك صدقنا يعني قفك أبدحنا يسوع هذا أيضا يكاها شيء ama maarata caasi ha noqdo ama ha ficnaadee adiga sadaqadaada hadda niyadaaday ku xihan tahay waxaana tusinaya xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan xadiid abi hurayra radia allahu canhu nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal alay wasalam nin buu ka sheekeeyey qaala rajulun nin baa wuxuu yidhi la atasadaqanna laylata aawo waxbaan sadaqaysanayaa buu yidhi sadaqaan la baxayaa la atasadaqanna laylata bisadaqa sadaqaan la baxayaa buu yidhi caawo markaasuu fakharaja fawadacaha fii yadi zaaniya wuu tegey sadaqadiibu wuxuu naag zaaniyada ayuu gacanta ka saaray uu siiyey markaasuu fa asbaxa annaasu yataxaddathuun subaxii markii maaragta la gaaray dadkii baa waxay ku sheekaysteen tusaddiqa calaa zaaniyatin naag zaaniyada xalay wax lagu sadaqaystay bay isla dhex mareen markuu ogaaday in asaga naagtu sadaqadiisii naag zaaniyada ay qaadatay ayuu yidhi allaahuma laka alxamdu calaa zaaniyati sadaqadii aan naag zaaniyada ku sadaqaystay allahayo adaa mahad ku leh markaasuu ku celiyo yidhi laatasadaqanna laylata bisadaqa haddana yani mar labaad buu yidhi waa sadaqaysani sadaqaan la baxay haddana caawo waa mar labaad wey markaasuu markuu sidaa yidhi fakharaja fawadacaha fii yadi haniyin nin hani ah oo aan waxba u baahnayn ayuu sadaqadii siiyey oo gacantii ugu riday markaasi dadkii waxay ku sheekaysteen tusaddiqa allaylata calaa haniyin nin hani ah ayaa xalay wax lagu sadaqaystay bay dheheen yan saasay yidhahdeen markaasa warkii markuu gaaraybu wuxuu yidhi allahuma laka alxamdu calaa haniyin sadaqada aan ninka haniga ku sadaqaysta allah ayow adaa mahad ku leh buu yidhi laa tasadaqanna laylata bisadaqa haddana mar saddexaad buu yidhi caawana sadaqaan la baxayaa buu yidhi markaasuu fakharaja fawadacahaa fii yadi saariqin mid tuugah ayuu habeenkiina ku sadaqaystay tuug bay sadaqadiisa uu gacanta u geliyey fa asbaxa annaasu yataxaddathuun dadkii waxay noqdeen inay ku sheekaysanayaan oo odhanayaan tusaddiqa alleylatu calaa saariqin caawa saariq baa tuug baa wax lagu sadaqaystay bay dadkii yidhahdeen sidii oo kaleba wuxuu yidhi allahuma laka alxamdu calaa zaaniyatin wa calaa haniyin wa calaa saariqin alahay saddexdaba yani maaragtay saddexdaba maaragtay sadaqadii aan ku sadaqaystay alaa mahad ku leh buu yidhi markaasaa ninkii waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka faqad qubilat sadaqadaadi waa la aqbalay waa maqbuulo ilaani niye xasana wax ku diiday zaanigii niye xasanuu ku siiyey yani saariqii hanigii niyad wanaagsanuu ku dhiibay sadaqadaadu waa la aqbalaya ama zaaniyatu naagtii zaaniyadda aheed wax ku sadaqaysatay falacallaha an tastacifa biha can zinaha xoolahaa siisa markay hesho inay zinadii ay jirkeeda jabanaysay kaga dhowrsato baaba la arkaa oy ka joogsato oo faa'iide ay u noqoto sidaasaa lagu yidhi walacalla alghaniya yactabiru fayunfiq bima actaahu allah kan qanigaa oo aan markii hore xoolihiisa dhiibi jirin marka xoolahaada ku sadaqaysatay inuu ku cibro qaato oo yidhahdo war ma adigoo qaniya wax lagu siiyey markaa isagana xoolihiisii dadka masaakiinta iyo dacafada wax taro ayaa la arkaa buyi walacalla saariqa an yastacifa biha can sariqati can sariqati tuugani inuu tuugnimadii kaga haro mar hadduu xoolahan helay inuu tuugadi tuuganimadii kaga haro ayaa la arkaa marka sadaqadaada yani adiga ikhlaas ula imow نيد أولا إمون إخلاص كاس واكو أنفع ياويا للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف للفقراء للفقراء إذا إعراب بدن الشيغان لكن وحن كدقينا جار مجور كاس خبر مقدمة يعني خبر وحن جيداء مبتديسي مقدر يا محذوف يا هاوية وحن لنا إنفاقكم بحنتين حولها آتليبتين للفقراء ذلك الفقراء هاي باهنا ayuu u sugnaaday aladiina fuqaradii uxsiruu la xabisay fii sabiili illaahi alla jidkiisa lagu xabisay yani oo aana meelna u dhaqaaqaynin oo kasab iyo tijaaro midna raasanaynin kuwaasoo laa yastatiicuuna aanan awoodi karaynin darban socod iyo tegid iyo safar fil ardi dhulka dhexdiisa lagu safar aanan awoodi karaynin dadkaas baa sadaqada iskale aayaddan marka waxay leeyihiin waxa weeye yani dadkan fuqaradan yani sababu fakrihim ilaahay ma uunan sheegin halkan aayaddan sababta fakriga keentay ma uunan sheegin laakiin fii suurati alxashri ayuu rabbi ku sheegayo fuqaradan la sheegayo oo xoolahan la siinayahay muhaajiriintii inay yihiin inay guryahoodii maalkoodii inay kaga soo tageen ilaahay diintiisa inay u gargaaraan rasuulka inay u gargaaraan calayhi salaatu wasalaam ayay maka uga soo tageen madiino ayna waxba ka aqoonin bay yimaadeen maaragtay isla markaa kasab ma aadaano jihaad fii sabiilillahi u taagan yihiin naftooda inay u bixiyaana rabaan dadka noocaas oo kaleeto ah ayaa sadaqada la siinaya maxaa yeele ilaahay maaragtay في سورة الحشر وحكوليه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الله رسولك سنة أقرقارا إيجهاد في سبيل الله أصابحان ما كسر في تجارة ما بأدانه وحكم مشغول سيئين جهاد في سبيل الله دعوة نشرين كذا يكون مشغول سيئين بكى أي أسكال الذين الفقراء أحصروا لحبسي في سبيل الله يعني يعني الله جد كيسو لتكون كلمة الله العليا أي أضغى لمانه جهاد في سبيل الله أي نفته أي وحبسين naftoodii bay daacada ilaahay ku xabiseen oo jihaadka uu ka mid yahay laa yastatiicuuna aanan awoodi karaynin marka darban addarbu hadda waxaa loo jeedaa almashyu baa la yidhaahdaa waa yani socod oo dhulka lagu socda ama asafar baa darbiga la yidhahdaa qur-aanka darbiga u isticmaalaa yani waxaa loo jeedaa dhahaaban fi lardi liiktisaabin oo tijaara inay dhulka socdaan oo ku safraan kasab iyo tijaaro ay u aadaan aanan awoodi karaynin oo jihaadkaa ku jiro قرآن إن بدأ ضربك سفر كاسا لوجيدا وإذا ضربتم في الأرض الله محوله فليس عليكم جراح أن تقصروا من الصلاة سمع هذا سفرتان بالوجيدا وحق الله ليها وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله مركا ضربك بمعنى السفر والمشي على الأرض بالوجيدا سعش الأرض لك أسعد مركا لا يستطيعون ضرب السفر عن الأول كريم في الأرض لك يكون سعدا يحسبهم وحكم لين الجاهل الجاهل بحالهم وي قفك جاهل ما كان حالكودا كجاهل كأهوية دنتودا إيو أنا قرنينين إيو أرنكودا أنا وحوهينين وحو أمالينيا أغنياء لمن مارت حول له وأغنياء أهضو وأمالينيا وي سيدا أي لكودا نبي سنيان sida ay su-aasha dadka uga leexanayaan aysan dadka waxba u weydiinaynin agniya bay u eg yihiin weeyaan dad tanaadiina ayaa loo malaynaya min atacafuf min ajli tacafufi dhowrsashada darteed oo su-aasha ay iska ilaaliyaan ayaa maaragta waxaa loogu malayni dad aan babaahnayn oo xoolo leh ayaa loo malaynaya wey waana dad baahan oo fuqara aan waxba haysanin markaasuu allah wuxuu leeyahay tacrifuhum waad garani ayuha almukhaatabu kan lala hadlayo bisimaahum calaamadoodaad ku garanaysaa calaamadda ay leeyihiin ayaad ku garani yani waxaa loo jeedaa bimaa yadharu liuli lalbaabi min sifaatihim dadka caqliga laha garanaya maxaa yeele nimankan inaysan shaqaysan dalkooda ay kasoo tageen muhaajiriin ay yihiin qofka caaqilkaa wuu garan karaa wuu fahmayaa weyaan marka taasay ku fahmayaan marka waa arrinta la yidhaahdo yani maaragtay waxaa la yidhaha firaasada way firaasat lmu'min ayaa la yidhaahdaa qofka wuxuu ku garto sida masalan tirmidi oo warinaayo maaragtay ibn jariir الطabri maaragtay maxaa la yidhahda ibn abi xaatim ay warinayaan can xadiis abi saciid wuxuu leeyahay nabiga ittaquu firaasaة اlmu'min fainahu yanduru binuur illah yani qofka firaasada mu'minka oo leeyahay waata dareenka iyo garashada dheer iyo baa loo jeeda firaasada taasaa la yidhahda marka qofka mu'minka ah ee saaxibulcaqliga dadkan dhibaataysan wuu fahmi karaa dhibaatadan waxa maaragtay haysato markaasuu kusoo daqaysanaya wax siinaya weya laa yas'aluuna annaasa dadka ma su'aalaan ilxaafan ay ilxaaxan ku celcelin iyo ku adkayn uma su'aalaan weeyaan dadka kuma celceliyaan su-aasha yani maaragtay ilxaaf taasaa la yidhahdaa ilxaafka waa bimacnaa ilxaaxa la yidhahdaa waa masdarun fi mawdici alxaali weeye markaasoo kale laa yas'aluuna annaasa xaala kawnihim munxitiina wey yani masdar oo xaalo dhacay weeyaan sidaasaa la yidhahda ayagoo mulxisiinaho dadka ku ilxaaxinayo ku celcelinayo dadka saa waxuma weydiistaan weeyaan shibay ka yidhahdaan ma weydiistaan walidaalika waxay culammadu yidhahdaan yani maaragtay man sa'ala walahu maa yugniihi can su'aali faqad alxaqa fi lmas'alati bay dhahan qofka asagoo wax ku filan haysto dadka wax weydiisto waa ilxaaq buu sameeyey bay yidhahda waa ilxaaq ilxaax way ku celcelintii oo kale la mid tahay weeyaan marka yani dadkaas ducafada masaakiinta waxbay heli karin ayaa sadaqada iska leh xadiidkii abu hurayra oo bukhaari iyo muslimba ku sugnaa rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laysa almiskiinu bihada atawaaf aladi taruduhu alluqmatu walluqmataan waltamratu waltamrataan qofka maskiinkaah wareego dadka sacabaha hoorsado oo hal timir haddii la siiyo iyo luqmad hadduu helo ay ku filan tahay miskiinka kaa lama yidhaahdo walaakina almiskiina miskiinku waa kee aladi laa yajidu ghinan yugniihi walaa yuftaru lahu fayutasadaqu calayhi walaa yas'alu nnaasa shaya qofka miskiin waxaa la yidhahdaa wax ku filan aanan haysanin dadkuna aynan garanaynin si ay wax ugu sadaqaystaan aanan dadka waxba weydiisan laakiin dadka ulul albaabka ba fahmi kara weeyaan su-aasha marka oo qofka inuu wax weydiisto waxa weeye islaamku inta badan su-aasha adi haddii wax lagu weydiisto si wain jaa calaa farasin qof faras wata hadduu kuu yimaado ama xoog weyn oo maaragtay yani shaqaysan karo hadduu wax ku weydiisto war war xooggaanan leedahay ma shaqaysatid ha odhanin si wa ama saa'ila falaa tanhar ilahay sidaasuu leeyahay waxaad tidhaahdaa inaa wax dhiibta baa lagaa raba ama qofka wax weydiisanayo waxa weeyaan yani xadiid ibn abi shayba oo warinaayo bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i kulli ay warinayaan xadiid ibn cumar nabigu wuxuu leeyahay laa tazaalu lmas'alatu biaxadikum xataa yalqa allaha walaysa fii wajhihi muscata laxmin yani qofka inuu dadka wax weydiisanayo kama zuulayo midkiin inuu dadka su-aalanayo kama zuulo ilaa qiyaamaha markuu tago ayadoo wejigiisa uu diiran yahay ilaahay uu hor istaago hilibka dhan laga qaado laf asagoo ah oo ilaahay soo hor istaago marka waxaa la rabaa su-aasha qofku intuu ka kaaftoomi karo su-aal annaas inuu ka leexdo oo shaqaysta baa la rabaa leanna xadiidka waad ogtihiin yani bukhaari iyo muslim iyo kayruhumba ay warinayaan xadiida abi hurayra nabigu wuxuu yidhi laan yaxtatiba axadukum xusmatan calaa dahrihi khayrun lahu min an yas'ala annaasa min an yas'ala axada fayuctiyahu aw yamnachu yani inuu qofku xirmo oo maaragtay qorya intuu soo gurto uu dhabarka kusoo qaato oo suuqa inta geysto oo gato yaa waxay kaga khayr badan tahay inuu dadku wax su-aalo oo gacanta uu hoos dhigto oo marka ama loo diido ama la siiyo marka su-aashu waa wax cun wey dadka inay ka kaaftoomaan baa la rabaa inuu qofka shaqaystaana la doonayo wy laa yas'aluuna annaasa ilxaafa wamaa tunfiquu wixii aad bixisaan oo min khayrin khayr ah fa ina allaha alle caliimun mid og weyn bihi shayga aad bixinaysaan cilmiguu ogi leeyahay waana idinka abaalmarinaya haddii niyadiinu saalixa tahay weyaan wallahu subxana wa tacala aclam